cudurka gowracatada oo ka mid ah cudurada faafa ee ku dhaca caruurta ayaa xilligan ka jira degmada tani jowhar iyo deegaanada ku teedsan si looga hortago cudurkan ayaa waxaa bulshada loogu baaqay in ay ka foojignaadaan khataraha cudurkan door nuur axmed nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada jowhar ayaa ka warbixiyey saameynta uu leeyahay cudurkan iyo astaamaha lagu garan karo waxaa rabaa marka inaa jeediyo wacygelin ku saabsan gowracatada gowracatada waxaa la yidhaahdaa waa cudur kamid a cudurada faafa waa cudur kamid a cudurada faafa wuxuuna kamid yahay sidoo kale lixda cudur ee dilaaga ah kaasoo si fudud laysku qaadsiin karo gowracatada waxaa sababo bacteria la yiraahdo cornea bacterium diphtheria la yirahdaa sababto bacteriadaas waxay soo deysaa sun aada u fara badan ay soo deysaa suntaas kadib waxay sameyneysaa dahaar ayay ku sameyneysaa hawmareynka iyo nabaro nabaradaasoo marka waxaa imaanaya in qofkii uu neefsan waayo ama wax liqi waaye keeni kartaa calaamadaha lagu garto gowracatada waxaa ka mid ah qandho ayaa ka mid ah qandhadaasoo heerkeeda gaari karta soddon sideed ilaa soddon sagaal digrii centigrade waxaa ka mid ah qufac qofka inuu qufaco sidoo kale waxaa ka mid ah in isgooskale goosida qofka ay xanuunaan oo jirka uu xanuuno sidoo kaleeto waxaa ka mid ah sidoo kaleeto in liqida qofka ay dhibto in qanjirada ay bararaan hawmareynkana sidoo kaleeto oo qofkii uu neefsan waayena way sababtaa sidoo kaleeto waxay sababtaa in bishimaha inay macnaa noqdaan midab buluug inay yeeshaan calaamadaas ayaa lagu gartaa gowracatada doctor nuur ayaa waalidiinta ugu baaqay haddii ay ubadkooda ku arkaan calaamadaha xanuunkan in ay si deg deg u geeyaan goobaha caafimaadka haddii waalidow cunugaada aa ku aragtid qofac haddaa ku aragtid dhuun xanuun haddaa ku aragtid qanjirada dhuunta oo bararo qandha haddaa ku aragtid waa inaa goob caafimaad si deg deg ah u keentaa si loo ogaado waxa haya cunugaada baaritaan loogu suubiya caafimaad goor hore waa la daawey karaa haddii oo maxaa la yihahdaa baaritaan la samey ama goob caafimaad la geeyo marka aan wada dadaalno baaqan ayaa kusoo aadaya xilli degmada jowhar iyo deegaanada ku teedsan ay ka jiraan cudurka gowracatada